asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maktabatu lhuda waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kowiy soddonaad ee kitaabka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب في حد الزاني قال الناظم حفظه الله تعالى وعفى عنه مئة من الجلدات للبكر الذي يزني مع التغريب عام زماني وثبوته بشهادة من أربع وظهور حمل واعتراف الزاني والرجم حتى الموت حكم إلهنا والنص جاء به لذي الإحسان halkan wuxuu ka gudagalay xudubdii xad kusoo dhexsini baan dhihi lahaa xad lqisaas waynu soo marnay halkana wuxuu ka gelayaa xad zina ama xad zani waxa zinaystay xaddiis mi-atun boqol oo min aljaldaati jeedallada ka mid ah ayaa lilbikri u sugnaatay ruuxii aan guursanin alladii kaasoo yaznii sinaysta oo zino ku dhacay maca ataqriibi lala qabo masaafurin caama zamaanin sanad la masaafuriyo zaman sanadkii wa hubuutuhu sugnaantiisu zinada sugiddeeduna bishahaadatin markhaati fur bay ahaatay oo min arbacin afar xaggooda ka ahaatay iyo wa duhuuru xamlin iyo uur inuu muuqdo uur muuqashadii iyo wactiraafu zani kii zinaystay qirashadiisa waalrajmu dhagax ku dilidda xata almawti dhagaxaynta dhagax lala dhaco xata almawti ilaa dhimasho laga gaadhayo uu ka dhimanayo xukmu ilaahinaa ilaahanaga xukunkiisa way waannasu naskiina jaa-a waa yimid bihi rajmiga ayuu ku yimid lidil ixsaani buu u yimid midkii ixsaanka u saaxiibka ah midkii dhug guurka lagu dhowray ee horay u guursaday ka ayuu u yimid zinadu waa laba waxa zinaysanaya faaxishadaha ku dhacaya walciyaadu billaah ruux uu guur u horeeyey saxiixa iyo ruuxan guur saxiixa u horreynin baa loo kala qaadaya guurka saxiixa ruuxii aan u horreynin waa midka uu bikri ku yidhi bikriga rag iyo dumar baa soo gelay labadaba waa ruuxa muxsanka aan yani lixsaan yani hayr muxsanka ah hadduu zinaysto wuxuu yidhi boqol jeedal iyo masaafuri sanad ah boqolka jeedal qur-aankaa sheegay الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة كل واحد منهما مئة جلدة haweenaydii zinaysatay iyo ninka zinaystay mid walba waxaad ku dhufataan boqol jeedal taqriibka oo masaafuris ana sanad la masaafurinayo oo dhulka laga ereeyo axaadiista nebiga ku dartay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah xadiidka cibaadat bnu saamit fii saxiixi muslim wuxuu yihi nabigu sal lay slam khuduu canii khuduu canii qad jacala allahu lahuna sabiila iga qaata iga qaata dumarkii alla jid buu u yeelay bimacnaa waxay macnaha xadiidku fasirayaa aayaddii ahayd faamsikuuhuna fi lbuyuuti xataa yatawafaahuna almowtu aw yajcala allahu lahuna sabiila intaan xaddu zinaa la jidaynin ayaa dumarka zinaysta waxaa la yidhi guryaha ku haya ilaa ilaahay jid u yeelayo nabigu markaasu wuxuu lehy sal ly wasalam iga qaata iga qaata alle jid buu yeelay maxay tahay jidkaasi albikru bilbikri jaldu miatin wanafyu sana haddii bikro ruuxaan guuru horeynin u zinaysto oo aan horay macnaa wax weeyaan aan yaan reer u yeelanin haddii uu zinaysto boqol jeedal iyo eriyid sanad la eryayo wasayibu bisayibi jaldu mi'atin warajmu ruuxii horay guur ugu horreeyey oo reer horay u yeeshayna boqol jeedalna waa lagu dhufanayaa haddana dhagax baa lagu dilaya in jeedalka dadka aan guurka u horreynin oon reer horay u samaysanin jeedalkiisa in musaafiri sanada loogu darayo ayaa waxaa ku tegay alimaamu shaafici caleyhi raxmatullah iyo weliba imaam axmed iyo keyrkoodba oo musaafirisku waxay leeyihiin waa xukun xadiidka nabiga ku yimi sal lla alay wasalam waa laisla ogol yahay kii boqolka jeedal laakiin musaafirkaasay culamada qaarkood ka doodayaan ayib laakiin maadaama xadiiska uu kusoo arooray hadal kama yaallo wey macnaha taasi waa ruuxa aan horay reer u lahayn kalabaadi waxa weeyaan ruux horay reer u yeeshay inuu zinaysto walciyaadu billah rag iyo dumar wunkii dooni ha ahaado ayib kaa isaga dhagax baa lagu dilaya isaga dhagax baa lagu dilaya xadiiskaasi cibaadatu bnu saamid wuxuu ku daray intaan dhagaxa lagu dilin in boqol jeeda lagu dhufanayo kadibna dhagaxa lagu dilay laakiin waxaa sugan nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabo dhowr ah oo zinaystay sidii maacis iyo haweenaydii macnaha qaamidiyada ahayd iyo oo intay nebiga u yimaadeen zinadii qirtay kana codsaday nebiga sal lla alay slam inuu xadda ka oofiyo lama sheegin in la jeedlay ee waxa weeyaan dhagaxun baa lagu dilay waa ficilkii nebiga sal lla alay slam xadiidkanina wuxuu leeyahay jeedal baa loogu darayaa sidaasay marka isku khilaafsan yihiin culimadu oo jeedalka ruuxa dhagaxa lagu dilayo ma loogu daraya mise loogu dari mayo waa masle khilaafiyo amaa dhagax ku-dilidda axaadiisteedu waa mutawaatir bay tilmaamayaan culimada qaarkood waxaana ugu caansan xadiidka cumar ibn khadaab fi saxiixi lbukhaari wa muslim wuxuu leeyahay cumar ina allaha bacata muxamada bilxaqi wa anzala caleyhi alkitaab ilahay muxamed wuxuu kusoo diray xaq kitaabkana wuu kusoo dejiyey fakana fima anzala calayhi aayat rajmi nebi maxamed wixii lagu soo dejiyey waxaa ka mid ahaa aayadda ruuxii zinaystoo muxsan ah in dhagax lagu dilo sheegaysa qur-aankayba ka mid ahayd qur-aankay ka mid ahay aayaddaas wuxuu leeyahy faqara'tuha wacaqaltuha wawacaytuha warajama rasulu lah sal ly slam warajamna bacda aayaddaas waan akhriyey buuri iyadoo qur-aanka ka midoo soo degtay baan akhriyey waana fahmay waana weeleeyey intaa waxaa dheer nebigaaba ficil ahaan wax u rajmiyey oo dhagax ugu dilay annaguna dhagax baanu ku dilna waan rajminay waa saxaabadiisii iyo khulafadii fa akhshaa in taala zamanun an yaquula qaa'ilun maa najidu arajma fi kitaab illah fayadiluu bitarki fariidatin anzalaha allah waxaa ka baqayaa buu ihi dadku haddii wakhtigu ku dheeraado oo wakhti la joogo in ay yidhaahdaan kitaabka ilaahay kumaba jirtaba aayad sheegaysa dhagax in lagu dilo ruuxii muxsana zinaystay saasaan ka baqayaa buuri oo markaa ay dadku lumaan fariidadaa ilaahay ee ay alla soo dejiyey ka tegitaankeeda sababteeda inay dadku ku lumaan taasaan ka baqayaa buuri markaasaa wuxuu ihi faalrajmu xaqun cala man zana idaa axsina min alrijaali waannisaa idaa qaamat bihi albayina yacni dhagaxal kudiliddu waa xaq ruuxii zinaysta horeyna reer u yeeshay rag iyo dumar midku dooni ha ahaado idaa qaamat bihi albayina caddayn markii loo helo afartii markhaati aw kaana alxablu ama uur uu ahaado oo uur baa lagu arkay aw ilictiraafu ama qirasho ayib waqad qara'tuhaa aayaddaana waan akriyay buuhi cumar aayaddii uu marka sheegay ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuuhuma albattata nakalan min allahi wallahu casiizun xakiim aayaddaas eh ashaykhu washaykatu duqa iyo duqda idaa zanayaa hadday zinaystaan markay zinaystaan farjumuuhumaa dhagax ku dila albattata go-naan hadal kama noolawe macnaha si go-an u dila oo aan macnaha hadal geli karin iyo murantoona nakaalan min allah ciqaab xagga ilahay ka timid wa idinku shacoguma liidin wallahu casiizun xakiim aayaddaasay ahayd qur-aan soo degay bay ahayd lafdigeedii iyo akrinteedaa la nasakhay laakiin xukunkeedii baa baaqi ah ayib culimada islaamka dhexdooda wax khilaafa kuma jiro mas'alada ruuxii reer u horreeyey oo zinaysta rag iyo dumarkuu dooni ha ahaado in dhagax lagu dilayo axaadiista nebiguna way sheegtay salawatu rabbi wasalaamu caleyh qur-aanka la nasakhay lafdigiisana wuu taqriiriyey waana ijmaca culimmada khawaarijta ayaa dood ka keentay laakiin khawaarij warkooda kuma jirno sida aanan muctasilaba warkooda ugu jirin oo shalay u diidnay leanna firaqu daalla wey warkooda lama dhegeysto ayib taasi marka sidaas weeye oo rajmigu halkaasu isagana ku salleeyay waxaa ku yimid wuxuuna yidhi zinada ama jeedalka keenaysa ama dilka keeni karta waxay ku sugnaataa saddex mid ka mid a saddex arrimood mid ka mid a zinada ku sugnaataa waa midda koobaadee afar ruux oo weliba rag ah oo caad- caadiliin ah oo diintooda lagu kalsoon yahay inay ka markhaati kacaan qur-aankaa taa sheegay lawlaa jaauu calayhi biarbacati shuhadaa faid lam ya'tuu bishuhadaa'i faulaa'ika cinda allahi hum lkaadibuun may la yimaadaan buu rabbi subxana wa tacaala waa been abuuradkii caaisha radi allahu canha may la yimaadaan afar markhaati may keenaan hadday afar markhaati a keeni waayaan oo waxay sheegayaan u keeni waayaan kuwaasi ilaahay agtiisa beenaalayaal waay fa ulaaika cinda allahi hum lkaadibuun bimacnaa waa la adkeeyey weliba afartuba waa inay ka markhaati kacaan inay ishoodu qabatay oy arkeen iyagoo labadii xubnood ay isku dhex jiraan kuma filla keliya inay yidhaahdeen way isdul saarnaayeen kuma filla keliya inay yidhaahdeen meel bay ku wada jireen maray wada huwanaayeen kullu daalika waxaasoo dhan socon maayo waa inay afartuba ka markhaati kacaan afartuba hadday isku si uga markhaati kici waayaan iyagaa lagu soo noqoni marka xaddulqadfi baa la garaacaya marka siddeetan jeedal baa lagu dhufan haddii nisaabku dhammaystirmi waayo sababtu waxa weeye meesha waxaa ku jira waxaa la diidan yahay sidaan u tegi doono in dad ruuxa muslimkaa cirdigiisa iyo sharafkiisa si fudud lagu gaadho wax looga sheego afartaas baa marka shardi ah afar haddii la helo bimacnaa waad garan kartaa afar ni ruux oo haddana rag ah oo haddana diintooda lagu kalsoon yahay oo haddana inay ishoodu qabata ah hawshiioo socota waa waxaan u malaynayaa waa arrin uun waddada lala yimid waay arrin caadiya maaha soo ma yacni ixtiyaad aada u fara badan iyo dadaal fara badan bay meeshaa shareecadu dhigtay talabaadi waxa weeyaan waa qirasho iyo ictiraaf hadduuba isaga laftiisii qirto oo uu yidhaahdo waa zinaysta saxiixankay ku taallaa taasina min xadiidi abi hurayra nabiga sal lla alay wasalam waa kii markii ninkii ajiirka ahaa ee shaqaalaha ahaa ee ninkuu shaqaalaha u ahaa xaaskiisa ka zinay xaaskii ka zinaystay xadiidkii anas waa kii nabigu ku dhihi jiray sal lay sl xadidka abu hurayre dhe waqdu yaa unays cala imra'ati hada fain ictarafat farjumha factarafat farajamha kan intaada raacdo reerkiisa xaaskiisa u tag buu yidhi hadday qirato zinada dhagax ku dil buu nabigu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh wuu u tegey way qiratay dhagax buu ku tegey waxaa ka markhaati kacaya xadiidkii maacis nebiga yuu sal lla alay slam yidhi nabi ilaahay ow idaahiri waan zinaystay idaahiri ee nebigu sal lla alay slam kasii jeedsaday haddana dhanka hore intuu kasoo galay oo soo wareegay buu nebi allow idaahiri nebigu waa ka jeedsaday salawatu rabbi waslamu caleyh haddana xaggu kaga yimid oo idaahiri maxaa iga jeesanaysa markuu saddex goor ku celceliyey buu nebigu sal lla alay slam marka wuxuu yidhi ma waalan tahay buu ku yidhi maya wax baal waaliya ma qabo waa qumanay amaad uun taabatay oo aadan wax weyn oo kala samayn maya amaad uun macnaa wax weeyaan dhunkatay un maya wax ii laabnaa ma jiro dhinac walba markuu ka maray oo nebigu sal alay slam malaha uu damcay un inuu maarata iska tago oo la kari waayey buu marka nebigu sal alay slam saxaabada intuu udhiibay buu yihi kaxeey oo xagga geeya dhagax ku dila bui saas maana xaggoo kale geeyeen oo dhagaxii markay ku bilaabeen bini aadamku de wax way iska daciif ayuu marka cararay dhagaxii bay kala daba tageen ilaa waa rag amar wata erigii ay eryahayeen buu marka wuxuu yihi war beentay weeye iga daaya dhagaxa war wax maana sinaysanin buu yidhi mayna ka dhegaysanina way ku dileen nebigu sal lay slam markay u sheegeen wuxuu yihi maxaad iigu soo celin weydeen markuu yidhi ma sinaysan oo isbeeniyey marka yacni waxa weeyaan ninka iyo gabadhii kaleeto iyadana iyadoo uur la- nabiga u timid sal ly waslam iyo qisooyinku waa badan yihiin waktigii nabiga dhacay salawatu rabbi wasalaamu caleyh yacni waxa weeyaan ilaa dhowr qiso ayaa saas u dhacday ayib marka iqraarka iyo qirashada iyo ictiraafka weliba waa in la hubiyo ruuxu markuu intuu maxkamadda yimaado uu zino qiranayo xadna lagu oofinayo waa in maskaxdiisu inay saxsan tahay la qiro inuu fayow yahay waa in la hubiyo oo se macnaha waxa weyaan waa caadi yahay ayib taasina waa ta labaad ta saddexaad ama sababta saddexaad waxa weye ee xukunkaasi ku sugnaan karo waa inuu uur soo baxo ayib waa inuu uur ku soo baxo haweeney aan nin lahayn laakiin taasi lafteeda qirashaday unoqonaysa mujaradu xadiiskii cumar baynu macna waxa weya la dalishanayaayo waa kii yidhi haddii uur uu yimaado ama qirasha timaado ama bayino la helo marka uurku wuxuu unoqonayaa bimujar- mujarad alxamli ama uur oo keliya ma laaziminayo xad ma laaziminayo sababta waxaa dhici karaysa in gabadhan aan ninka lahayn ama haweenaydan aan ninka lahayn ee uurka lagu arko xaqiijiyo haddii markaa ay soo baxdo xaqiijintaasi wax keeni kara inay zinaysatay oy qirato markaasaa la rajminaya haddii xaqiijinta ay ka soo baxdo sababtii uurkani ku yimid inuu yahay sabab aan rajmi keenayna ama aan xad keenayninna marka xadda waa laga baajinaya idra'u lxuduuda bishubuhaat baa meesha tahay sideedaba dadka xuduudda in lagu oofiyahay wax oo banaanka yimid oo la keri waayo waxaa loogu talagalay xuduuddan aad arkaysaan wax- yacni waxa weeyaan in oo zawaajir ay noqoto oo dadka kuwa fallaagoobahaye ee qaska wada baa loogu talagalay in lagu lagu lagu celiyo sidaas daraaddeed baa taxadar aad u fara badan dariiqa lagu xaqiijinayo xadda sababta keenayso ama zina ama keyrkeeda ayay shareecadu aad u adkaysa macnaha sidaas weeyaan abu xaniifa iyo shaafici cali raxmatullahi baa ku tegey xabliga ama uurku inuu keeni karayo yacni uu xad keeni karayo miatun boqol oo min aljaldaati jeedallada ka mid ah lilbikri way usugnaatay zinada waxaa xuduudda loogu daray xuduudda waxaa loogu daray een, waxaa la yidhaahdaa xuduudda shareecada inteeda badan waxaa la yidhahdaa adaruuraat alkhams oo bini aadamka diimaha oo dhan diinta ilaahay soo dejiyo oo dhanna ilaalinteeda isku waafaqday asaaska bini aadamku ku taagan yahayna ah shantaa shay baa xuduuduhu ilaaliyaan masalan riddada waan u tegi doonaa waa sabab xad keena xaddulqatli keena sababtuna waxa weeyaan daruurada koowaad oo shanta daruuriyaadka ka mid oo diintii ah bay dhaawacaysaa waa ruux diintii ka baxay waa qatliga iyo qisaasta waa naftii ilaalinteedii way saas way macnaha masalan xadda zinada waxaa loo jideeyey nasligii baa lagu ilaalinaya iyo taranka bini aadamka xadda qadafka waxaa lagu ilaalinayaa cirdiga iyo sharafka bini aadamka lagu ilaalinaya xadda khamrada waxaa lagu ilaalinayaa caqliga bini aadamka lagu ilaalinaya xadda gacangoynta waxaa lagu ilaalinayaa maalka bini aadamka lagu ilaalinaya aldaruuraat alkhamsi baa la yidhahda waa diinta iyo nafta iyo caqliga iyo maalka iyo nasliga xuduuduhu intaasay ku salaysan yihin waxaa lagu waardeynayaa marka arrimaha daruuriyaadka ee bini aadamku haddii midkood la waayo uusan jirayninba saas way macana marka zinadani sababta xadda loogu jideeyey sida nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh zinadu markay faafto bulshada ku faafto ciqaab ilaahay baa ku dhacda ciqaabtana waxaa ka mida siduu nabigu sheegay xadiidkii cabdullahi bni cumar fi sunan ibn maaja wakayrihi cudurro aan weligeed adduunka soo marin oo awowiyadood iyo aan horay loo aqoonin baa bulshada ka dhex dilaacaya zinadu waxyaabahay keentay ka mid cudurro macnaa aafooyin ah ayay keenayaan waana midda hadda caalamka haysato wey waxaa kalooy keenaysaa zinadu markay badato bini aadamka tarankiisii bay dhib u geysanaysaa sababtu waxa weeye bini aadamku wuxuu ku tarmaa nin iyo haweenay isguursada guri wada samaysta ilmihii wada xanaanaysta ilmihii sidaa ku koro isaguna dariiqii maro sidaasuu bini aadamka tarankiisu ku jiri karaa laakiin haddii dariiqa inta laga leexdo la yidhaahdo tii kaa hor timaadaba adigu ka dulbood sii loo saco maxaa maxaa tarmaya yaa wax korinaya haweenaydiina meesheeda ay danteeda ka gudato ninkiina meeshaa dantiisa uu ka guto caruur la xanaaneeye iyo dad la koriyey isee ku imanaysa soo bini aadamka tarankiisii ma go-ayo marka waa go-aya marka meel fog bay shareecadu wax ka fiirinaysa meel fog oo inta badan wax magaradku ayna garanin gaalada iyo calmaaniyiinta iyo intaba xasan ma fahmaan dadka caqliga yar mi-atun boqol oo min aljaldaati ka mid ah jeedallada ka mid ahi lilbikri bay u sugnaatay ruuxa aan guru horaynin oo reer hore u yeelanin alladii kaasoo yazinii zinaysanaya maca ataqriibi lala qabo boqolka jeedal waxaa lagu daraya ataqriib taqriibka culimada qaarkood waxay leeyihin waa la xidhaya xabsi hal sana xabsi la gelinaya caama zamaanin zaman sanad samankii zaman sanadkii hal sana oo zaman ka mid qaar waxay leeyihiin waa la xabisaya qaar waxay leeyihiin dhulkiisii baa laga eriyaya dhulkuu yaqaanaya dadku yaqaana bulshadiisii baa laga caydhinaya meeshii kala waaday ha aad sanad meelahaa soo jog waa nooc ciqaab ah wey qaar waxay leeyihiin meel markuu tago haddana meesha waa laga sii eri haddana meeshii kale tago waa laga sii eri weligii eri baa lagu waday sanadka intuu ka dhamaata ha guur ama dega baa ku dhacaysa marka xulimada qaar baa qaba waa nooc ciqaaba marka aduga habeen ba haddaadan bulsho aadan garanayn aad la joogto sooma rafaadin saas macana marka yani waxa weeyaan taqriibku taasaa laga wada wahubuutuhu wa hubuutuhu sugnaantiisa qaar baa waxay leeyihiin dumarka iyo ragga hala kala qaado taqriibka raggu u yaalaa laakiin dumarka la taqriibin maayo leanna waxaa ka dhalanaysa leeyihiin safar bilaa maxram xadiiskiisama kala qaadeen wa hubuutuhu sugnaantiisa sugiddiisa la sugo zinadii bishahaadatin bay ahaatay markhaati fur oo min arbacin afar xaggooda ka ahaatay iyo wa duhuuru xamlin iyo uur muuqashadii iyo wactiraafu zani kii zinaystay qirashadiis uu qirtaba warajmu dhagaxayntii xata almawti ilaa geeri laga gaadho xukmu ilaahina ilaahanaga xukunkiisii wey wanasu naskiina jaaa waa yimid bihi isaguu ku yimid lidilixsaani ayuu u yimid ama lidilixsaani xaaluu usugnaaday xukunkaasi midkii horay reer u yeeshay ee muxsankee guur lagu dhowray macna baabun fii xaddi lqadfi qadafka xaddiisii ayuu baabiya qadfu nufuusi lmuxsanaati kabiiratun fadaci lhawa waxdar shuruura lisaani aljaldu maca rafdi shahaadati xukmuhu xata wain huwa taaba fii iclaani ila ida qaamat shahaadatu arbacin fii sidqi ma qad qaala biliiqaani qadfu nufuusi nufuustii qadfideeda almuxsanaati ee la dhowray almuxsanaati cafiifaadka ahayd dhowrsoonayde muxsinaat ama muxsanaat kabiiratun wey qadafkaasi waa dembi weyn ee fadac ka tag alhawa hawada ka tag say naftaadu jeceshahay iska daa waxdar ka digtoonow shuruura lisaanin carab shariyaalkii sharkiisana ka digtoonow aljaldu jeedal maca rafdi shahaadati markhaati furkiisoo la diido lagu daro oo la raaciyo xukmuhu kaa qaadifka xukunkiisa wey xataa wain huwa isagu taaba haba toobad keeno fii iclaanin yani muuqasho iyo qarsooni la-aan dhexdeed haba ku toobad keene ilaa idaa qaamad inayba istaagto mooyaane shahaadatu arbacin afar markhaati furkood inay istaagto la helo mooye shahaadatu arbacin afar ruux markhaati furkood fii sidqi maa shay runnimadiisa ay ka markhaati kacaan qad qaala uu yidhi biliiqaani maca aliiqaani yaqiinin lala qabo iyagoo weliba yaqiininayo arrintaas si huba yaqiina uga markhaati kacaya ayib qadabka waxaa la yidhaahdaa alramyu bizina wa nafyu nasab alqadfu huwa aramyu bizina inaad ruuxan tidhahdo waa zinaysatay saasay maana ama ragga ahaado ama dumar ha ahaado ama ilmihii hooyadii aad ku tidhaahdo ma dhalin ma dhalin macnaheedu wax weeyaan yacni wax weeyaan waa mid kalaa kaa dhalay waay waa qadar ilmihii oo nasabkiisii la anfiyo oo ma aan dhalin la yidhahdo ayib xaddana waxaa loo jiday iyadana saa sheegnay waa midaan sheegaynayo yani lixifdi alacraab bini aadamka sharafkiisa in laga ilaaliyo jaraaxa iyo dhaawac laga ilaaliyo waa magaca waxa la yidhahda magaca caalamka hadda sumcadaydiibuu xumeeyey ama magacaygiibuu ku ciyaaray waxaa la isla fuulaa muxuu ahay maxkamado markaasaa weliba lagu kala qaata xoolo marka shareecadu bini aadamka cirdigiisu ma gadno waa ka culus ee wax gadmi karo lacag la isdhaafsan karo laakiin shareecadu waxay dejisay rawaadic iyo xuduud bini aadamka ka hor istaagaysa inuu ruuxa kale cirdigiisa dhaawac u geysto saas macnaha yani jiraaxa macnawiya la- ama jiraaxa adabiya la yidhahdaa yaa loo yaqaana macnaha marka taa iyada ah ruuxa ila bini aadamka meelaha ilaahay subxaana watacaala uu xifdiyey oo in laga gaadha aan la rabin bay ka mid tahay ruuxana wax lagu sheego waxaa ugu halisan in la yidhahdo wuu zinaystay waa taldiiq nasabkiisii jiritaankiisii dadnimadiisii diintiisii kulli bay wasaqayn ku tahay ayib ruuxii marka ruux zino ku sheegoo ku qadfaayey ama ruuxa la qadfayo ha noqdo lab ama dhadig ha noqdo sharti ruuxa la qadfayo waa inuu yahay muxsan waa inuu yahay muxsanka maxaa laga wadaa waa ruux dhowrsoon a ruux dhowrsoon oo aan zina ka dhicin waay hadduu faasiq yahay zinana lagu yaqaano qadfidiisa la qadfaayey ma keenaysa markaa ruuxii qadfa in la xado waa ismi iyo dembi shaki ma leh laakiin keeni mayso in macnaha waxa weye ruuxii la xado ruuxa qadafkiisu xadka ay keeni karayso waa ruuxa sharti inuu yahay ruux muxsan oo cafiif ruuxaan lagu ogeyn xumaan lagu ogeyn oo dhowrsoo waa inuu yahay macnaha ruuxa qadfidiisa rag iyo dumar middoona ha ahaado ayaa keeni karta waana allah subxana watacala qur-aanka mida uu ku sheegay fi suurati annuur ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaat lucinuu lucinuu fi dunya walaakhira walahum cadaabun cadiim waa dembi weyn dembi weyn wa ragga galaya dumarka muxsanaadka ee dhowrsoon haafilaadka ee waxa lagu sheegayaba iska moogba kama warhayaanba zinada lagu sheegayaba warkeedaba kuma soo dhacdaba mu'minaadka haddana ah saddexda isku darsade waa dhowrsoon yihiin waxa lagu sheegayana waaba moog yihiin mu'minaad weeyaan oo ilaahay iyo maalinta aakhira ay rumaysan yihiin dumarka noocaasa kuwa zinada ku sheegaya ku galaya adduuniya aakharaba waa la lacnaday cadaab weynna way leeyihin ayib taasi waa ciqaabta aakharo inuu dembi weyn yahay bayna kutusaysa nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada shay ee bini aadamka cadaabka ku halaaga ee cadaabka geliya wuxuu ka mid dhigay wa ramyu lmuxsanaati alghaafilaati almu'minaat maxaa dumarka loo magaca ragguna waa la mid dumarka waxaa loo magacaabay inta badan ayagaa u- u- u dabacsan ayagayna u badan tahay in la qadfo midda labaad qadafku dhaawaca ayaga ugu geysana iyagu ku badan yahay laakiin bilitifaaq waxaa la isla ogoliyay ragga qadafka lagu sameeyo ninka cafiifkaana inay la mid tahay waa isku mid macnaha ayib marka naf muxsana ah ruuxii qadfa ama mumi ama ragga ha ahaado ama dhadig ha ahaado waxaa lagu samaynaya dhowr arrimood afar markhaati markuu keeni waayo waa sideetan jeedal horta waa lagu dhufanaya ko marka labaadna markhaatigiisa weligii la aqbali maayo marka saddexaadna waa faasiq oo axkaamta fusaaqda ayuu qaadanaya saddexdaa xugunba waxaa istaba dhigtay aayadda iyadana fi suurati nuur waladiina yarmuuna almuxsanaat uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda wla taqbaluu lahum shahaadatan abada waulaa'ika hum lfaasiquun kuwa dumarka muxsanaadka aganayo zino ku sheegaya kadibna afar markhaati aan la imaanaynin oo keensanaynin siddeetan jeedal ku dhufta bu alla yidhi subxana wa tacaala markhaatina weligood ha ka aqbalin oo markhaatigooda ha yeedhina yani waa saaqitun cadaalaw waulaa'ika hum lfaasiquuna waana kuwo jidkii saxdaa iyo daacadii ka baxay saddexaasaa laysu raacay waxaa la yidhi ila aladiina taabuu min bacdi dalik ciddii ka soo noqota arrinkaa markay samaysay kadib mooye oo wa aslaxuu hagaajiyey wuxuu halleeyey kuwaasi waxaa la yidhi fa ina allaha gafuurun raxiim ilahay waa midkii dhaafid badan oo naxariis badan ayib sideetan jeedal markhaatigiisa oon la aqbalaynin towbadiisa oo dhacaysa oo faasiq uu yahay wahaakada intaasaa laysugu daray markaasaa waxaa ka daba yimid ila aladiina taabuu min bacdi dalik ila aladiina taabuudaasi towbaddu afar saddexdii xugum keebay meesha ka saaraysaa keebaysan meesha ka saarayn saddexda xugum waa jeedalka iyo markhaatigiisoon la aqbalaynin iyo fisqiga waxaa la isla ogol yahay ila aladiina taabuu xugumka ugu horeeya uma noqonayo horta waa bilitifaaq oo si kasta hadduu u toobad keeno jeedalkii laga cafin maayo sideedii jeedal horta waa lagu dhufay ayib xukunka dambe ee faasiqnimada ana ila aladiina taabuuda inuu gelayo oo ruuxii hadduu ka soo noqdo toobad keeno faasiqnimadii waa ka baxaya taana waa la isla ogolaya waxaa la isku khilaafsan yahay xukunka dhexda ku jira oo ah walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan taasi ila aladiina taabuu miyay gelaysaay hadduu toobad keeno markhaatigiisa waa la aqbali miya mise istitnahani uma noqonayo iyaduna sidii tii horeo kale uga baxsanta halkaasa lagu kala tegaya halkaas baa lagu kala tegaya waana masalada usuulka cilmi usuulka la yaqaano haddii ay istinaa uu yimaado bacda jumal oo axkaam kala gedisan faa'iideeyey istinahaasi ma u wada noqonaya mise qaar ka midu u noqonaya tafsiil halkaas masalo usul ku haysa marka way isku khilaafsan yahin culimadu ayib abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay jumlada ugu dambaysa unbay u noqonaysa tawbaddu waxay ridaysaa uun fisqiga bas ama labada hore ee kale tawbaddu waxba kama bedeli karto ayib jumhuurtaa khilaafsana waxay leeyihiin labada dambeba istidnuhu u noqonaya ta hore inuusan u noqonaynina waa la isku waafaqsan yahay wuxuuna yidhi markaa kadib intaa markii laisugu daro oo laysugu darayo waa marka uu afar markhaati keeni waayo afar markhaati hadduu keeno bimacnaa waxa weeyaan markaasi dee xad ma leh ruuxii zinada uu ku sheegay baa markaa yaa la xadaya waxaa kaloo laga soo reebaya oo meeshan inuu ka soo reebe ay ahayd cidda uu zinada ku sheegay hadday xaaskiisii tahay ayadana way ka baxsan tahay xukunkan ma qaadanayso cadaynkeen baa la odhanayaa iyo markhaatiyo afar ah hadduu afar markhaati keeni waayo isagiina la jeedli maayo ayadiina la jeedli maayo ee mulaacanay aadaysaa markaa licaan bay gelayaan waladiina yarmuuna aswaajahum walam takun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin billah way ka baxsan tahay macnaha reerka gudihiisa wixii ay isku qadfaanoo ninku xaaskiisa ku qadfo licaan bay tegaysaa inay licaantamaanoo aan soo marray licaanka waan ku soo marray sooma licaanka waynu soo marray halkaasay tegaysaa iyadana waa laga soo reebayaa waa dadka kale wey wax xukumkani u yaal dadka kale wey macnaha ayib shardi waxa aad dadka macnaha ruuxa qadafkiisu uu uu keeni karo qadafkiisu uu keeni karo waa ruux muslim inuu yahay mu'min yahay cafiifna yahay waa shardi waa shardi ama ha yaraada ama ha weynaada dumar ha ahaada rag ha ahaado amaa kaafirka kaafirka waa la isku khilaafsan yahay lakin waxaa loo badan yahay kaafirku inuu qadabkiisu uusan uusan keeni karaynin xad keenaynin saas way macnaha ayib lanna mu'min bay aayaddu ku xidhay waladiina yarmuuna almuxsanaati almu'minaat baa leh alcifa maca aliimaan labadaasay aayaddu ku xidhay qadfu nufuusi nafafyaalkii qadfidooda almuxsanaati ee la dh cafiifaadka ahaa ee la dhowray zinada laga dhowray kuwa iyaga a qadfidooda kabiiratu waa dembi weyn ee fadac ka tag alhawa hawa raacidda ka tag waxdar ka digtoonow shuruura lisaanin carab sharkii ka digtoonow yacni carabkay u fududdahay inuu si fudud dadka uu zino ugu sheego ama xumaan ugu sheego iska jiro wey marka carabkaaga xifdiyo ka ilaali dadka qadafkooda aljaldu jeedalkii maca rabdi shahaadati markhaatigiisoo la diido lala qabo xukmuhu kaas qaadifkaa xukunkiisii wa xataa wain huwa taaba haba tawbad keene fii iclaanin muuqaal dhexdi si muuqata oo qarsoonayn dhexdeeda sidaaba ha ku tawbad keene way maana muxuu marka marayaa jeedalka iyo markhaatigiisoo la diidayo tawbad waxba kama bedeli karto sooma waa ra'yiga abu xaniifo maraya ayib ila ida qaamat inay istaagtaba mooyaane shahaadatu arbacin afar markhaati furkood afar nin markhaati furkood oo weliba caadilin ah fii sidqi maa shay runti runnimadiisana ka markhaati kacaya qad qaala uu yidhi biliiqaani yaqiinin la jirankeeda iyagoo weliba si yaqiini ay ku jirto uga markhaati kacay ee waxay ila tahay iyo aniga waxaan malaynayay iyo waxaan yani wax weeyaan aan yani u maleeyey iyo ma soconayso baabun fii xaddi sariqati xatooyadii xaddeedii buu baabu yahay walisaariqin rubcan min adinaari aw maa fawqahu qacun yad alcudwaani laa qaطca fii gazwin wala fii khulsatin aw aw musmirin aw nuhbati alkhawaani walisaariqin waxaa u sugnaaday kii xaday rubcan rubc xaday rubuc afar meelood meel oo min adinaari dinaar ka mid intaa wax dhan ruuxii xaday waxaa u sugnaaday aw amase maa fawqahu rubcu dinaarka wixii ka koreeya kii xaday waxaa u sugnaaday qatcun goyn yadalcudwaani xadgudubka gacantiisa la gooyo kaa xadgudubka samey gacantiisa in la jaro laa qaطca goyni ma ahaanin fii ghaswin duulaan dhexdeed xatooyadu markay dhacaysa haddii duulaan lagu jiro gacanta la jari maayo walaa fii khilsatin dafid a yani waxa weeyaan muuqata dhexdeeda iyadana ma ahaanin goyni ma ahaanin aw musmirin mid midho bixiyey beer midhana buu midhihii ka gurtay oo midhihii buu cunay aw amase nuhbat alkhawaani kii khaainnimada badnaa bo iyadana yani waxa weeyaan boobkiisa boobkiisa ayib wuxuuna yidhi tana waa tii aan lahayn waa xaddu sariqa oo waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo xoolaha xoolaha dadka inay ku nabadgalaan oo macnaha haddii ruuxu markuu xado uu og yahay in gacanta laga jirayo dadka xoolahoodii waa u nabadgelaya iyadana xoolaha lagu ilaalinaya ayib wuxuuna yidhi marka ruuxii xada oo haddana uu shayguu xaday uu gaadhayo dinaar afar meelood loo qaybiyey meeshii iyo wixii ka badan ruuxaasi in gacanta la gooyuu leeyahay tuugga in gacanta la jarayo qur-aankaa sheegay wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa ninka tuuggaa iyo haweenayda tuugtaa gacmahooda gooya buu alla yidhi subxana wa tacaala qur-aankaa intaasuu sheegay wax kastoo la xado gacanta looma jaro laakiin shayga la xado markuu qiyaas gaadsiisan yahay wixii ka badan baa gacangooyadu ay timaadaa oo xaddaas imaan karta taana xadiidka nabigaa cadayey sal lay slam qiyaasta iyo qadarka xoole ee haddii la qaato gacanta la goynayo waana arrinta kusoo aroortay xadiidka fi saxiixi muslim min xadiidi caaisha nabigu wuxu uhi sal lay slam laa tuqtacu yadu saariqi ila fii rubci dinaarin fasaacida tuugga gacantiisa la goyn maayo ilaa dinaar afar loo qaybiye meel ka mida iyo wixii ka badan qiimaha wax u dhigma inuu xada mooye rubcu dinaar dinaarka garo waa dahab rubciisa dinaar afar loo qaybiye meel ka mida maqaayiisteenna hadda casriga ee xaaliyada ah waynu soo sheegnay halkii dinaar meequu dhigmaa meeqa gram wa ya afar gram iyo rubc afar gram iyo gram afar meelood loo qaybiyey meeshii buu u dhigmaa halkii dinaar kaasoo afar loo sii qaybiyey meequu noqonaya marka afar gram hal gram iyo rubuc rubci saas way maanaa hal dinaar waxaan dhihi lahaa hal gram iyo gram afar loo qaybiyey oo haddana afar loo sii qaybiyey waa wax yar way macnaha wax yar aada u yar waa adigu waa xuduudda gram waay gram dahab ah qiimihiisa iyo wixii ka badan ruuxii xadaay gacanta la jaraya taqriiban hadda waa waa kun iyo shan boqol kun iyo afar boqol meelahaas kenya marka leed soo dahableydi ma fadhiya maalmahan qiimahaas meelahaas miyuu jooga meelahaas waa kun iyo lix boqol kun iyo toddoba boqol haddii xataa inta yartaa lagu daro meelahaasu imaan karaya hadda macna meelahaas taqriiban laakiin waa kala gedisan yahay suuqun baa markaa la fiirinaya macna ayib sidaana waxaa ku tegey rubcu dinaarkaasi iyo wixii ka badan waxaa ku tegey culimada badankood baa sidaa qaba wixii intaa ka yar gacan la goyn maayo tacziir iyo meelo kalea la aadi doonaa gacanta waxaa loo jarayaa bimacnaa waxa weeye ruuxan gacangooyadiisa xoolaha intaa leeg loo goynayo xikmadda adiga ha fiirine sida gaalada iyo gaaloraacyada waxaan waaba wax yara maxaa gacanta qaaligaa loogu jira ha fiirinine gacantan la jarayo waxaa ku badbaadaya xoolo dhan iyo ummado dhan iyo magaalooyin dhan baa ku badbaadaya saas maanaa dhankaa in laga fiiriyo oo hal gacan marka la jaro khalaa'iq dhan baa ku ammaan helaysa markii la arko hebelkii tuugga ahaan jiro inta la qabtay gacanta laga jarayo gacantiisi ila oo suuqa marayo or kii hebel amaarta waa kii maalintii gacanta laga gooyey kulli tuugta dhan waa baqaya nufuustuna waa nabadgelaysaa xooluhuna waa nabadgelaya agteeda wax maraya ma jiro bal adigu sacuudiga waa tagteen baan umalanaya sacuudiga bal tagoo gaas sacuudiga dukaamadii dahabka oo sidoodii dahabkii u yaallo baa salaada marka la aadaamo maro inta sidaas lagu yidhaahdaa laga tagaayo lasoo tukadaa wax saa u fiirin kara ma jiro sooma jeed yani waxa way saraafiintii lacagihii dukaamadii dharkii wax walba maro unbaa saa lagu leeyahay haddaad doonto aad xidhuulan karto ood hooska geli karto haddaad doonto aad iska qaadi karto haddaad doonto aad ku dhuuman karto yani waxa wey laakiin wax agtiisa mari kara ma jiro limaada lianna waxa weeyaan nin walba wuxuu ka baqayaa banaanka masaajidka hortiisa amaa lagu keenaayo gacanta lagaa jara khalaas gaaladuna intay si kasta yeeleen oo wax walba sameeyeen oy tuuggii dileen oy xidheen oy ciqaab kasta mariyeen bay afjari la-yihiin oo buluugtii oo intaasoo waadi saaran yahay iyo dawladdii bay dhacayaan warkufirs ilahay xukunkiisa sacaadi ma aha bini aadam iyo caqli xumadiisa iyo sharci xumadiisa iyo nadaam daradiisa iyo markaad fiiriso ka ilaahay subxana watacala aad u fiiriso xikmadda ilahay baa kuusoo bixi subxana watacala ha fiirina wax yar baa gacantan loo gooyay gacantan markay qiimaa lahayd magteedu meeqay ahayd ya konton neefay geelay ahayd markay qiimaa lahayd laakiin markay qiimo dhacday oo meel xun iyadu isdhigtay kun iyo shan boqol oo shay oo ay hoo jaro soo ma xikmad rabbaaniya meesha ku jirta laakiin aaw dadkii kuu fahmila kuu fahmila waxaa lagu leeyahay maaragtay waa shareecadii yani kun iyo dhowr boqol ka hor jirtay wa qaadaadka iyo baadiyaha shareecadiisa waa laga soo gudbay baa lagu leeyahay aad ka gudubteena xaggee tagteen wa xaggee tageen saas way macanaa ayib kadib wuxuuna yidhi waxuu inoo sheegay waxyaabo aan gacanta loo goynin oo maxay tahay axkaamtan xuduudda inkirideeda waa gaalnimo isladainawtaaaa mima yuclamu min addiini bidaruura waay ama xaakim ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama oday ha ahaado ama kaaba qabiil ha noqdo ninkii xuduudda shareecada inkira ama ku jees-jeesa oo diida markaasuu islaamka banaanka uga baxaya hadduu horay ugu jiray waay hadduu horay ugu jiray markaasuu gaaloobaya saas way macanaa leanna waa wax qur-aankuna qiray axaadiista nebiguna qirtay ijmaaca ummaduna iyo camalkooduna uu ku duraarsaday maana waxyaabaha aan gacanta loo goyna wuxuu inoo sheegay haddii duulaan lagu jiro marka xatooyadu dhacdo gacangooyada waa la baajinaya waxaa laga qaadanaya xadiidka busr bn abi arqa cinda abi daawuud wuxuu leeyahay nahaana rasuululahi sal lay slam can ilqaطci fi lghaswi nebigu wuxuu naga reebay gacangooyada duulaanka marka lagu jiro gacangooyada ayuu nabigu naga reebay sal lay slam waa xadiis saxiixa weeye alimaam awsaaci caleyh raxmatullah bacdu ahlilcilmi baa ku tegey waxaa kaloo iyadana gacangooyada aan la samaynaynin haddii ruuxa xoolaha uu qaatay uu ikhtilaas ku qaatay alikhtilaas khilsa khilsada waxaa la yidhaahdaa dafidda intuu kusoo ag istaagay bu wixii gacanteeda ku jiray buu kaa dafay markaasuu la cararay ama jeerkaagi intuu ka dhufsaday buu la cararay ama cimaamadii intuu kaa dhufsaday koofiyadiibuu la cararay khilsaa la yidhahda taasi waa badheer gacangoyn ma leh laakiin xaqaagii in lagaaga qaado isagana la tacsiiro la edbiyo mudayn taasi waa mid midda labaad waa nuhbada nuhbadana waxaa la yidhaahdaa shay dadka ka dhexeeyo la boobayo waxbuu boobay waa dhac oo kale wey maanaa dhaca iyo boobka iyo iyaguna waa isku baabo ayagana gacangooyo ma keena ma keenaan ruuxii isagoo muuqdoo bareeru wax kaa qaadanaya xatooyadana hoos buu wax u qaadanaya wa hoosa udhaay waxaa kaloo iyadan la goynaynin oo gacangooyo lahayn geedka midhuhu ku yaalaan ee beerta ku yaala hadduu ruuxu intuu u yimaado midhaha ka cuno gacanta la jari maayo intaaba adiladoodu waxa weeyaan kuwa hore fi sunan bay ku taalla min xadiidi jaabir nabigu wuxu uri sal lay slam laysa cala almuntahib walaa cala almukhtalis walaa cala alkhaa'ini qatcun buu nabi uri sal lay slam midka muntahibka ee wax boobaya iyo midka wax dafaya iyo khaa'inka khayaamo dadka wax kaga qaadanaya intoodaa midna goyn male gacantooda la jari maayo xadiis saxiixa wa duruqdiisa marka la isu geeyo jamaahiiru ahlilcilmi baana ku tegay sidaas way macna amaa midhaha goosigooda iyadana inaan gacanta loo goynin waxaa kutusaya xadiidka raafic ibnu khadiij isagana fi sunan nebigu wuxu uhi sal alay wasalam laa qatca fii samarin walaa kafar laa qatca fii samarin walaa kafar midho geel laga goostay gacan goyn ma leh kafarkuna waxa weeyaan waa talcu naqli ama jumaaru naqli baa la yidhahda alcu naqliga waxa weeye waa markay midhuhu soo baxayaan ubixii intuu dhammaado midhuhu ay soo baxayaan adugu waa midhihii oo cusub waa jumaarkana waxa la yidhahdaa waa timirta beerkeeda la dhaha adiga waa uun midhihii iyo wax ka agdhow geedkii wixii saarnaa hadduu ruuxu ka qaato oo cuno ama farax ama isagoo ku guranayo la helo tuug weeyaane qabta la dhiibaya gacanta la goyn maayo saas way macanaa hadduu gaajaysan yahay beertana wax ku yaallaan waaba loo ogol yahay afkiisa wuxuu kaga cuno inuu faraqa iyo jeebabka ku gurto maaba la diidiba ila waa iska gaajaysan yahay laakiin waxa weeyaan wixii yani waxa weeyaan ka badan wixii ka badan laakiin ninka saxaabiga nin beertiisa cunahaya midhaheeda intuu qabtay buu si xun ula dhaqmay markaasuu nabigu wuxuu ku yuri sal lla alay slam markuu gaajaysnaana maadan quudinin markuu gaajaysnaana maadan quudin warbaadan sidaas oo kale ah buu nabigu ku yuri sal lla alay slam marka intaaba xadiisaasaa kusoo aroortay walisaariqin midkii xaday waxaa u sugnaaday rubcan afar meelood meel oo min adinaari ka mida kii xaday aw maa fawqahu ama wixii ka koreeya rubcu dinaarkaasi kii xaday waxaa u sugnaaday qatcun goyn la gooyo iyo dal cudwaani xadgudubka gacantiisa la gooyo gacanta xadgudubta la qaطca goyn ma ahaanin fii gazwin duulaan dhexdii marka duulaan lagu jiro allahu aclam xikmada ku jirta walaa fii khulsatin yani dafid dhexdeed oo ruuxu wuxuu dafana gacanta loo goyn maayo aw musmirin yani midhaha qaadashadooda geedkii inuu midho ka goosto aw amase nuhbat ilkhawaani khaa'inka boobkiisa wixii khaainnimo uu ku qaato uu ku boobana ayadana macnaha wax weeye la goyn maayo goyn male gacan goyn male allahuma un anaa meel ka helay markaan meel ka helay baadidii anoo haya taa waxaa yimid laba nin nin walba wuu sheegto baabun fi xaddi shurbi lkamri khamrada cabitaankeeda xaddeedu baabu yahay fi lkamri jaldu larbaciina muhabbatun biraabici lmaraati qatlun fani fi lkamri khamrada dhexdeeda waxaa ahaaday khamrada dhexdeeda jaldu larbaciina afartan jeebal jeeballa afartan ah ayaa muhabbatun kuwa la sugay ah fii raabici lmaraati marka afraadna mararyaalka uu khamrada cabayo mideeda afraad qatlun baa ahaaday dil fani ay mufni oo tagsiinay tirtiraya maana adduunka ka diraya ayb khamrada waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo bini aadamka caqligiisa daboola alkhamru maa khamara alcaqli wax kastoo caqliga daboola oo kaskiisa tagsiiya ayaa khamro la yidhahda ama wax la caba ha noqdo ama wax la ruuga ha noqdo ama ha noqdo yani irbad la isku duro ha noqdo ama wax alla wuxuu doonaya ama xididada ha laga qaato ama afka ha laga qaato ama meel un jidhka ka mid ha laga qaato marba hadduu bini aadamka kaskiisa iyo garashadiisa iyo caqligiisa wax yeelayo huwa alkhamru maadada uu ka samaysan yahay muhim ma ah ma cinab buu kasoo jeedaa ma timir buu kasoo jeedaa ma waxaa laga sameeyey maaratay galley baa laga sameeyey ma waxaa laga sameeyey qamandi shaqadaada ma adig caqliga wax ma yeelaya ha ma geed iska baxayba noocduu noqdo xashiish ha noqdo waa khamro xugun khamradu le weliba waa ka daray xashiishkaas iyo qaadka iyo kullu dalik qaadka laftiisu waa nooc ka mid a mukhadiraadka ka mid a macana ayib gaalada lafteeda qirtay gaalada lafteeda intii hore malaha waxa weeye waa la doodi jiray wadaadada waa lala murmur jiray waxaa la dhihi jiray qadku khamro oo kale maaha wax wax sarkaamiyana kuma jiro laakiin ilaahay fadligii gaaladii baa intay baadhis ku sameeyeen oo laboratoriyadooda iyo yacni ay ay ku baadheen baa waxay soo saareen inay ku jirto maado muskiro ah maado wax sarqaamisa inay ku jirto sidaas daraaddeed waddamada gaalada intooda badan reer galbeedka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha maandooriyaha ah jidkaasay mariyeen marka wax gaal iyo islaamba ay ka markhaati kaceen in hadda laga doodo maba haboonaba laakiin wadaad baa wuxuu kuu taagan yahay waa quutlawliyaa ama xagee ka mari waxaasa wadaad wuxuu leeyahay waa quutlawliyaa kutubtaa lagu akristaa buu ku leeyahy allahu mustacaan khamrada marka xad bay shareecadu ka dejisay leanna waxa weeyaan waxaa lagu ilaalinayaa saan horeyba u sheegnay caqliga bini aadamka caqliga bini aadamku waa xubin muhim ah ilaahay uu bini aadamka ku khasisay wa waardiyintiisa iyo ilaalintiisa sufahada in laga ilaaliyo waa laazim ayib afartan jeedal baa marka nabiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh ruuxii khamre cabay in lagu dhufanayo fii saxiixi muslim waxaa ku sugan min xadiidi cali bn abi aalib inuu yihi jalada nabiy sal lay slam arbaciin wa abu bakrin arbaciin nebigu khamrada afartan jeedal buu yuu macnaha waxa way jeedlay abu bakarna afartan buu jeedlay kadalika fi saxiixi muslim min xadiidi anas wuxuu yihi nebigu sal lay slam utiya birajulin qad shariba shariba alkhamra nabigu sal lay slam nin baa loo keenay khamro cabay fajaladahu bijariidatayni naxwa arbaciin laba laamood oo urug oo kale ah buu nebigu ku jeedlay ilaa qiyaastii afartan naxwa arbaciin arbaciin wax qiyaasteeda buu nabigu ku jeedlay sal lay slam alimaamu shaafici baana sidaa ku tagay caleyh raxmat ullah xadda khamradu inay tahay afartan jeedal waana xuduudda shareecadu dejisay xadda ugu fudud waay saas mana nasna saasaa le afartankaa nasle cumar waktigiisii radia allahu canhu ijtihaadaadkiisii bay ka mid tahay saxaabaduu la tashaday marka dadkii khamradii cabitaankiisii intay yaro badatay buu la tashaday ilaan afartankii jeedal baa inta layska bartay bay yaro fududaadeen markaasaa saxaabadu markuu la tashada waxay kula taliyeen xadda xuduudda shareecada ugu hoosaysa marka iyada laga tago waa siddeetan jeedal waana xadd lqadfi weliba cali baa taladaa laha wuxuu yidhi markuu khamrada cabo oo uu sarqaamo maskaxdiisii len ma joogte haadaa buu ihi haadaa u iska hadli u iska hadli oo dee waadiga arkan ruuxa waalasomaa kuwa khamrada cabe meelaha dhacdhacay uu iska hadlayaa hadalku ka hadlayana ma og hadduu iska hadlo kontaroolkii intuu ka luma dee wixii caqligii wax kontaroolaa luyi iska hadlana inuu wax qadfi shaki kuma jiro sidaas daraaddeed waxay la tahay buuhi cali in xaddiisa aad ka dhigto siddeetan jeedal cumar radi allahu canhu taasuu marka qaata markaasuu siddeetan jeedal ka dhigay marka waktigii nebiga afartan bay ahayd laakiin ijtihaadka cumar baa saas imaamka meesha waxaa laga fahmayaa muslimiinta hadduu arko in xaddii afartanka ahayd waxoogaa dadku ay fududaysteen ijtihaadka cumar markaa waa qaadan karaa waa kordhin karaa konton lixdan toddobaatan siddeetan haakada sidaas way macnaha ayib laakiin inta sugan waa mida wuxuu inoogu daray hadduu mudminulkhamri noqdo ruuxan ruux khamra khamriyacaba iska noqdo oo mar la soo qabtoo la jeedlo mar labaad la soo qabtoo la jeedlo mar saddexaad la soo qabtoo la jeedlo marka afraad waa in la dilo xaddiisu waa qatli wa xagee laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya sunanka abi daawuudka xadiiska ku yimi xadiidi mucaawiyata bn abi sufyaan wuxuu yihi nabigu sal lay slam ida sharibuu lkhamra fajliduuhum uma in sharibuu lkhamra fajliduuhum uma in sharibuu lkhamra fajliduuhum uma in sharibuu lkhamra faqtuluuhum khamrada hadday cabbaan jeedla mar labaad hadday cabnaan jeedla mar saddexaad hadday cabbaan jeedla mar afraad hadday cabbaan dila buu nabigu sal lay slam xadiis saxiixa weye cadad saxaabada ka mid a laga wariyey culimada qaarkood xadiiska inay daciifiyaan bay isku dayeen waa u suuroobi laada xadiisku waa sugay qaarkood waxay leeyihiin xadiidku camalkiisa waa laga tegay oo wax ku camal falay ma jiro ayadana warkaasi socon maayo xadiisku hadduu sugnaa sugan yahay imaamu shaafici caleyh raxmatullahi keyrkiisay leeyihiin in camalfal lagu xoojiyo uma baahne sidiisuu daliil madax banaan u yahay lagu camalfal mawarba nebi maxamed baa la amrey yuu uga baahan yahay camalfal waa in ummaddana wax ku camalfalay laga waayi maayo qacan masalada labaad waxa way culimada qaarkood baa waxay yidhaahdeen axaadiis kalaa jirtay oo waa la nasakhay xukunkan naskigaasina ma sugnaa waa la daciifin kari waaye naski waa socon waaye qaarkood waxay leeyihiin oo imaam yani waxa ibnu taymiya iyo keyrkood ay marayaan waxay leeyihiin imaamku waa mukhayar imaamku hadduu rabo marka afraad hadduu doonana wuu dili hadduu doonana wuu jeedli marka afraad iyo wixii ka badan sidaasuu shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi uu rajaxayaa ayib fi lkamri khamrada dhexdeeda jaldul arbaciina afartankii jeedlidooda afartankii jeedal jeedlidooda muhabatun mid la sugay wey fi fii raabici lmaraati mararyaalka uu khamrada cabayo mideeda afraad dhexdeeda qatlun ba ahaaday dil dilkaasoo faanin ay mufnin isagii tagsiinayaba isagiiba sii qaadayo dadka dhaafinaha ayb baabun fi liwaai wa ityaani lbahaa'imi wuxuu baab u yahay yani waxa weeye liwaadka iyo xoolaha oo wax laga doonto weyaan xaddeeda liwaadku waxa weeyaan waa xagga dambe in macnaha waxa weye ragga laga isticmaala liwaadka la yidhaahdaa waa camalkii xumaa ee qowmu luut qur-aanku uu kaga warramay iyo masalada kaleetoo ah in ruux bini aadama uu xoolaha uu wax u raadsado oo uu ku sameeyo faaxishada ayadana xad bay leedahay labada xukmu liwaati litayibin aw gayrihi bidaliilihi an yuqtala طarafaani wakada aladii yaأti اlbahimata inahu yujza biqatlin maaxiqin wahawaani xukmu liwaati liwaadka iyo gadaal uga tegidda xukunkeedu litayibin kaasoo litayibin ruux guur u horeeya u sugnaaday aw gayrihi ama ayibka ayrkii u sugnaaday bikri iyo ayib midku doolba ha ka dhexee an yuqtala waa in la dilo xukunkiisu aarafaani labadii dhinacba waa in la dilo kii sameeyey iyo kii lagu sameeyey bidaliilihi bisababi daliilihi daliilkiisa sababti wa daliil cadbaa ku saaro wakada waxaa la mida alladii kii yati u tegaya albahimata xoolaha u tegaya inahu isaga yujza waa lagu abaalmarin biqatlin dil baa lagu abaalmarinaya maaxiqin oo baabi'inayo wahawaanin iyo yani dullayn waa la dullaynda waana la dilaya way maana dhaqankaa xun iyo ficilkaa xun ee qowm dhan ilaahay ku halaagay subxana wa tacala qowmu luut kufrigii iyo gaalnimaday ku kaceen iyo dhaqankaa xun oon looga horreeyin adduunka ayagaa kusoo beeriyey rag wax iska raadsanahaye qowmu luut looguma horreyn maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin wax idinka horreey malabale saas way macana ayib shareecadu marka waxay ka dejisay xugum adag bay ka dejisay xukumkaasi waxa weeye kan sameeyey iyo kan lagu sameeyeyba waa in la dilo la kala qaadi maayo horay miyay reer ulaha yeesheen mise umayna yeelanin sidii zinado kaleto zinada soomayna kala qaadeen tan la kala qaadi maayo waxaana laga faa'idaysanayaa macnaha xadiidka cabdullahi bni cabbaas nebigu wuxu uhi sal lay slam man wajadtumuuhu yacmalu camala qawmi luutin faqtuluu alfaacila waalmafcuula bihi ciddaad heshaan isagoo oo samaynaya camalkii qowmu luut oo kale samaynaya dila ka samaynaya iyo ka lagu samaynayaba dila buu nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh abu daawuud iyo keyrkii waxadiin soo saari waan hadii saxiixaw alimaamu shaafici baana sidaa ku tegey fii axadi qowlayhi labadiisa qowl mid ka mid ah ayuu sidaa ku tegey in mutlaqanba la dilayo ayb mutlaqanba in xukunkooda uu dil yahay ayb culimada qaar baa weliba waxay ku tegeen dilkooda marka la dilayo waxay leeyihiin si caadi yaan loo dilay qawmu nuut soo inta meeshay deganaayeen lala dabagediyey haddana dhagax lalama dhicin sidii qawmu nuut lagu samey lagu sameeyey inta lala fuulo guri dheer ama buur lala fuulo oo halkaa laga soo turo intuu dhexda kusoo jirana dhagax lala soo dhaco ilaa dhulka soo gaara culimada qaar baa qaba qaabka ha loo xado oo ha loo dilo macnaha ayib kaas dilkiisa marka daliilkaasu leeyahay xadiiskaasaa ku asay waana xadiis saxiixa markay runtii shawaahidiisa iyo turuqdiisa iyo xadiiska la sugayo wuu sugay ka labaadi waxa weeyaan ruuxa yacni bahiimada ama xoolaha wax ka raadsada asagana waa la dilaya sidaasi xadiidka cabdullahi bni cabbaas baa isagana ku soo arooray nebigu wuxu uhi sal lla alay slam man waqaca calaa bahiimatin faqtuluuhu waqtulu lbahiima ruuxii xoolo ku dhaca oo xoolo faaxisho ku sameeya isagana dila neefkuu ku sameeyeyna dila buu nabig sal lay slam raaciya abu daawuud iyo keyrkii baa xadiidka wariyey waana xadiis saxiixa alimaamu shaafici caleyh raxmat ullahi qowlkiisaa sidaasa isxaaq bnu rahuciya iyo bacdu lmuxaqiqiinna way ku tageen waxaa kaloo laga wariyay abu salamata bn cabdiraxmaan oo taabici ah sidaas ayay qabaan in la dilayo isaga iyo neefku wax ku sameeyeyba la israacinayo macnaha ayib wadaadkani markuu xadiiska saa u sheegay kadib wuxuu yidhi laakiin sida xooga badan waxa weeyaan buu ihi ruuxii neef xoolaha faaxisho ku sameeya la dili maayo waa la tacsiiri xadiidkuna ma sugna buu yidhi oo waa daciif maxaa yeelay madaarkiisu wuxuu ku wareegayaa nin la yidhaahdo camr bni camr camr bni camr awhaan buula leeyahay buui xadiidkan isaga keligii baa wariyey waxaana xoojinaya buu leeyahay inuu xadiisku daciif yahay mid kaloo cabdullahi bni cabaas ka sugan oo mawquuf ah oo uu yidhi cabdullaahi ruuxii bahiimo u taga xad ma leh warkaas dambe ee wadaadku sharaxa uu ku qoray war saxa maa xadiidku horta wuu sugan yahay wuxuuna leeyahay shawaahidna wuu leeyahay mutaabacaadna wuu leeyahay walow dacfiyayna ka madnaaninba laakiin maca dacfiha xadiidkan marka laysu geeyo xadiidku wuxuu noqonayaa xasan saxiix dariiqa abu daawuudkana xasan buuba ku yahay sanadkaa keligiibuu xasan ku yahay maxaa yeele ninka keliya la haysta waa ninka camr bn abi camr almadani mawla almualib baa la yidhaahdaa xaafidku markuu ka warramayo wuxuu ihi iqatun rubamaa wahim iqatun rubamaa wahim alimaam dahbina wuxuu ihi waa saduuq xadiidkiisu laa yanzil can darajati alxusni xasan qaطcan markii lagu daro xadiidku mutaabacaad uu leeyahay iyo shawaahid kaleetana xadiidku saxiix buu noqonaya saxiix lishawaahidihi xasanun lidaatihi buu sanadkan ku noqonaya marka dacfigu xaggee buu ka yimid waay dacfigu xaggee buu ka yimid ma soconayo warkaasi war soconaya ma waxaa kaleeto war soconaya aan ahayn asarka cabdullaahi bni cabbaas ee mawquufka ee uu xadiidka ku caariday limaada lianna asarkaas waxaa ku jira nin la yidhaahdo caasim ibnu bahdala caasim ibnu bahdala ku jira caasim ibnu bahdalanna saduuqun lahu awhaam waay camr bnu camrigan uu daciifinayo iyo caasim ibnu bahdala waxaa ka fiican camr ibnu camr baa ka fiican caasim ibnu bahdala saduuqun waxa weeyaan lahu awhaam sida xaafidku leeyahy kaana wuxuu ahaa iqatun rubamaa wahim marka waa ka xoog badanya adif ilaa dalika kan dambe waa mawquuf cabdullahi bn cabaas mawquuf ku yahy ka horena waa marfuuc xadiid marfuuc iyo mawquufna ma tacaarudaan midna waa ra'yi saxaabi midna waa xadiis nabiga loo rafciyey cinda jumhuur culamaa usuuliyinta marka warkan dambe war soconaya sawaabku waxa weeyaan xadiidkaasi waa sugan yahay faqtuluuhu waqtulu lbahiima neefka isaga waa laisla dilaya waa laisraacinaya ayib xukmu liwaai liwaadka xukunkiisu liwaadkaasoo litayibin u sugnaaday mid horay reer u yeeshay aw hayrihi ama midaan horay reer u yeelan u sugnaaday an yuqtala waa in la dilo xukunkaasi aarafaani labadii dhinac bidaliilihi bisababi daliili daliilkii sababtii lagu dilo wakadaka kaa hore waxaa la mid ah alladii kii yati tegaya albahimata neefka xoolaha ah inahu isaga yujza waa lagu abaalmarin biqatlin dil baa lagu abaalmarinaya maaxiqin oo tirayo baabi'inaya wa hawaanin iyo dulayn waana la dulayn waana la dili wey macana ayib hadda waktiga la joogo imtixaanaadka jiray ka mid tahay fasaadka jira ayay ka mid tahay raggii waxaaba isu guurinaya kaniisadihii cajaaib reer galbeedka heer waxay marayaan fasaadkoodu dadkan asxaabu liwaadka ah bal asxaabu sixaaq dumarka iyaguna isguursanaya iyo ragga isguursanaya duwalkan reer galbeedku nidaam ilaaliyay leeyihin oo munadamaad iyo waxay leeyihin hay-ado xuquuqdooda u dooda oo looyaray leeyihin oo mudaaharaadiyay leeyihin oo waddanka dhexdiisa shuruuc iyo xuquuq ilaali shuruuc ilaalisay ku leeyihin oo waddamada qaarkood khaasatan waddamada scandinavianka kaniisada lafteedii baaba raggii isu meerinaysa hadday qayladu bannaanka ka timaado masaajidka loo cararaa sooma laakiin haddayba qayladii masaajid ka timaado xaggee loo carari reer galbeed halkaasay maraya kaniisadoodii baa rag isu meerinaysa meeshay diin ka joogaan waa waxa afrikaanku hadda qaadan laaya maalin dhow baa qolyahan kaniisadahan kenya kaniisadahan kenya waxay lahaayeen caddaanka waxa ay wadaan iyo kaniisadaha waxaa wada labadaba beri baan ka nahay hadda waa sheekhyadoodii ugu ma sheekhyadoodii beri ka noqon karaan baadari dhan oo la yaab loo caanka ah maraykanka ama yurub caanka oo intaasoo atbaac leh baa maalinta dambe waxaa lagu leeyahay ilmo yar buu fuulahay inna lilahi wa inna ilahi rajiun wax diina ma aha marka yani fasaadkoodi iyo fisqigoodu meeshuu gaadhay baad garanaysaa kuwaasaa wax ka raadinaysa kuwaasaan daba naalayo ku walba geelaybal kuwa daba yaalaan daba naallaa waxaasaynu daba soconnaa saas macana marka yani adduunka fasaadkiisa nebigu kasii warramay salawatu rabbi waslamu aleyh bay ka mid tahay innagana waxa laynoola dagaalamaya wax kale maaha waxa laynoola dagaalamaya wax kale maaha waxaa laynoo diidan yahay cidfada ilan xaasidka sidiisaba wuxuu yahay ay noqdaan ma rabo in laga ficnaado laga dhowrsoonaado waa kii yani qawmu luud soo garamaysaan akhrijuuhum min qaryatikum he inahum unaasun yatataharuun ka saaray dhaheen magaalada nimankani waddankayna lama deganaanayaan oo maxaad ku maagaysaan waa niman isdahiraya waa niman diidanba inay ragga dabadoodii wax ka raadsadaan waa dembi ogow waa dembi qawmu luud waay waa caqliyada hadda reer galbeedku ay ku shaqaynayaan iyo kuwa la socda macana ayib waa iska fuduul waayo warkaas darsigeenna aada uguma saabsana baabun fi riddati riddadii buu baab u yahay iyo xaddeeda iyadana riddadu waxa weeyaan un ruuxu islaam ka baxo waalqatlu lilmurtadi sharcun waajibun sharcun waajibun bacda istitaabatihi cala arujxaani waalqatlu dil lilmurtadi la dilo kii diinta ka noqday sharcun waa sharci waajibun oo waajiba bacda istitaabatihi markii towbad la weydiiye kadib oo soo noqon la yidhahda kadib cala arujxaani sida raajixa murtadka waa ninka muslimka ahaa kadibna diintiisa ka tegey rag ha noqdo ama dumar ha noqdo xaddiisuna waa in la dilo fii saxiixi lbukhari baa xadiidkaasi ku yaalla min xadiidi cabdillahi bni cabbaas nabigu wuxuu yihi buu yihi man badala diinahu faqtuluuh ninkii diintiisa badela dila wuxuu ahaa xadiidka uu qisadiisu ku yimid nima waxaa jira shiica ah oo cali bn abi aalib radi allahu canhu quluwiya xadgudub intay ku sameeyeen yidhi cali waa ilaah cali waa ilaah nimankiibaa cali soo qaqabtay markaasuu dab intuu u shiray buu dab ku daadiyey cabdullahi bni cabbaas baa maqlay wuxuu yidhi anigu dab kuma daadiyeen mana guben buu waan sanlayn lahaa buu yidhi maxaa yeele nabigaa wuxuu yidhi man badala diinahu faqtuluuh axaadiis far badan baa kusoo aroortay murtadka in la dilayo xadiisu inay dilta waxaa ka mid ah mucaad ibnu jabal markuu yaman tegey oo nebigu u diray abu muusa alashcari oo ka sii horreeyeyna uu ugu tegey baa wuxuu u tegey abu muuse agtiisa nin ku xidhan nin maxbuus ah oo xidhxidhan buu ugu tegey mucaad intuusan ratiguu saarnaa ama neefkii geela uu saarnaa intuusan ka soo degin buu wuxuu yidhi ninkani muxuu ah idin xidhan wuxuu yidhi waa nin muslim ahaa oo yahuudoobay oo diintiisii ka noqday mucaad wuxuu yidhi soo degi maayo ilaa la dilo xukunkii nebi maxamed baa saxaxa ilaa aad dishaan soo degi maayo inta la soo qabtay baa qoorta loo caseeyey nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkii yani waa kii lahaa laa yaxilu dama mri'in muslimin ila biixdaa alaat somaya waxaa ka mid ahaa altaariku lidiinihi almufaariqu liljamaca taariku diin marka waa la dili axaadiistiisu aad bay u badan tahay rag iyo dumarna la kala qaadi maayo cala asaxiix inkastoo abu xaniifa uu ku tegay dumarka iyaga murtadaadka la dili maayo laakiin sawaabku waxa way cumuumka xadiidka way gelayaan waxa ka saari karana ma jiro ayib jumhuurtu saasay qabaan towbad ma la weydiinayaa baa laisku khilaafsanya sida sawaabkana waxa weye murtadka intaan la dilin baa la noqonaya loolaya diintaada kusoo noqo hadduu kusoo noqdo bas hadduu kusoo noqon waayo markaasi waa hortaan loo casinaya ugu horeysa ilan meesha waxaa ku jira oo ruuxa marka hore inuu diinta islaamka soo galo lagu qasbi maayo laa ikraaha fi ddiin waay haddaad kaniisadaada ku jirayso ama yahuud iska ahaanayso ma laguu diidayo qasab diinta kusoo gal lagu dhihi maayo laakiin ma soo gashay inaad ka noqoto lagu ogolaan maayo saas maana haddaad soo gasho ka noqoto laguma ogolo kaaway midka la dilay ama midka asal kufrigiisii baaqiga ku ah isagu inuu iskii islaamka ugu qanca mooyaane qasab kusoo gal la dhihi maayo masaladaana aad baa laysugu khaldaa sababtana waxa weeyaan diinta islaamku diin ayada aan ahaynoo saxa ma jirto inta badan dadka waxaa lagu beer laxawsadaa oo nadaamyada kaleo dhanba waxay qabaan diimaha kaleo dhan waxay qabaan inaad diintaad doonto qaadan karto kaniisada haddaad intaad ka tagto muslim iska noqoto waxba kama qabto yahuudiyada intaad ka tagto muslim haddaad noqoto waxba kama qabto idinka maxay tahay muslimiin haddaad tihin macaangeegnimadani maxay tahay kii naga tagaba qoortaan ka jaraynaa warkaasi muxuu yahay macnaheedu waxa weeye laa yahuudiyata walaa nasraaniyata walaa majuusiyata kulwood waa bail hal diin ba adduunka jirta sooma hal diinoo saxa ka jirta waana diinta islaamka waxaan kaloo dhan waa waxaad dhoobateen sooma waxaan kaloo abababateen halkaa diinta saxda jirta oo ilahay soo dejiyey subxana watacala diintaasi ruux intuu soo galo ka noqdana waa la dilaya warku saas uu cadi baabun fi tacziir kalin ku darayna walqatlu dili lmurtadi la dilo sharcan wey waajibun oo waajib ah bacda istitaabatihi markii towbad laga dalbo kadib cala arujxaani sida raajixa ah cala rujxaanidaasi uma noqonayso dilka uma noqonayse istitaabaday u noqonaysa istitaabada in toobad laga dalbayo intaan la dilin sida raajixa wa baabun fi tacziiri tacziirtii buu baabu yahay walxabsu wataciiru jaaza bituhmatin xata yabiina alqasdu min rawaqani wljaldu fi tacziiri hayru mujaawizin cashran min aljaldaati bilburhani walisaaxirin cazirhu xata yartaqi wayatuuba can ukdubati lkuhaani tarku zakaati aw isalaati takaasulan fiiha min atacziiri kullu hawaani walxabsu xidhid la xidho iyo wataciiru ciqaabid la ciqaabayo lagu edbiyo la ciqaabo jaaza waa bannaan tahay bituhmatin tuhmad darteed loo xidho oo loo loo ciqaabo xataa yabiina ilaa uu caddeeyo oo uu caddaado dhe alqasdu qasadku ilaa uu caddaado min rawaqaanin yacni dhinacyo fiirfiirin ama wareegaysi wareegaysiga iyo qasadku ilaahay kala caddaadaan macnaheedu waxa weeyaan xabsigii tacsiirku waa bannaanya waljaldu jeedalkii fi tacziiri tacziirta dhexdeeda la jeedlo ruuxa lagu jeedlahay hayru mujaawizin waa midaan dhaafaynin cashran toban aan dhaafaynin oo min aljaldaati jeedallada ka mid ah bilburhaani xujada cad sababteed walisaaxirin midka dadka sixra cazirhu tacziir eddi oo garaac oo xidh xataa yattaqiya ilaa uu is-ilaaliyo ilaa uu baqo wayatuuba uu ka soo noqdo can ukdubati lkuhaani kuwa wax sheegsheega beentooda uu ka soo noqdo tarku zakaati zakada ka tegitaankeeda aw isalaati ama salaada ka tegitaankeeda takaasulan wahsi darteed looga tagaay fiiha dhexdeeda waxaa ahaaday min atacziiri tacziirta xaggeeda kullu hawaanin liidnaan ama liidid dhammaanteed tacziir kastoo lagu liidaya lagu samaynaya tacziirta waxaa la yidhahdaa waa cuquubo iyo ciqaab aan xad lahayn xad xadidan male bimacnaa xuduud baynu hadda soo sheegnay soo maa intaasoo jeedal ha lagu dhufto intaasoo jeedal ha lagu dhufto intaasoo jeedal ha lagu dhufto wixii macaasi ah ama khaladaada ama dunuub ah ee aan xuduudda gaarsiisnayn wax tacziir la yidhahdaa loo jeeday tacziirtuna waxa weye ruuxa in la edbiyo la ciqaabo la xidho yacni waxoogaa si uu arrintan u joojiyo ayib tacziirta marka taasaa la dhahaa waxay ku asaxday wuxuuna yidhi wuxuuna yidhi ruuxa waa loo xidhi karaa waana loo ciqaabi karaa tuhmo la tuhmay daraaddeed si ay u kala caddaado qasadka iyo rawaqaanka ruuxani inuu been sheegahayo oo uu xaqiiqada ka warwareegayo iyo inay uu saxsan yahay si loo kala caddeeyo tuhmo waa loo ciqaabi karaa la tuhmay waana loo xidhi karaa saasuuna yidhi macnaha ayib tuhmo waa loo ciqaabi karaa waana loo xidhi karaa buu yidhi waxaa laga faa'idaysanayaa tuhmo in loo xidhi karayo ama loo ciqaabi karayo xadiidka mucaawiyat bni xayda fi sunan abi daawuud xabasa naasan min qawmihi fi tuhma nabigu sal alay wasalam dad qowmkiisa ka mid ah ayuu wuxuu u xidhay tuhmo daraaddeed tuhmo bimacnaa waxa weeye ruuxa haddii la tuhmo inta la xaqiijinayo waa la xidhi karaa haddii lays yidhaahdo xaqiiqada ha laga gaadhana si xaqiiqada looga gaadho waa la tacziiri karaayo waa la ciqaabi karaa si xaqiiqada looga gaadho saas macana dembi baa lagu haystaa lagu tuunsan yahay ma cadda in caddaystaa la doonayo haakada dad baa xaq ku sheeganaya haakada sidaas way macnaha xadiidkaasa laga qaadanayaa caamatu ahlilcilmi baana ku tagay macsiyo kastoon xad lahayn kafaarana lahayn tacziir in la marin karayo ruuxa macnaha laakiin wuxuu la yidhi tacziirtu hadday noqoto jeedal xadhig hadduu noqdo la garay laakiin hadday noqoto ruuxii in la garaaco ama la jeello waa inaysan toban ulood ama toban shaabuug ka badanin toban shaabuug wixii ka badani waxay markaa tegaysaa xuduud bay aadaysaa tacziir maaha tacziirtu waa inay toban ka yarta waa inay toban ka yarta ayib waxaa laga qaadanaya arrintaa iyada ah xadiidka fi saxiixayn ku yaala min xadiidi abi hurayra nebigu wuxu uhi sal lay slam laa yujladu fawqa casharati aswaaq ila fi xaddin min xuduud illah toban jeedal wax ka badan oo ka sarreeya lama jeedlo ilaa xad ilaahay xuduuddiisa ka mida mooye xad lkhamri xad lqadfi xad zina xuduuddaas waxaan ahayn waa inay toban jeedal ama toban ulood ka yaraato saas man ilaa wixii edbin baa loogu talagalay waxaa wax edbin loogu talagalay iyo zajri loogu talagalay xuduuddii marka inay gaadho maaha ayib xadiidkaasa nasku ah waxaana ku tagay imaamu axmed culimada shaaficiyada iyo maalikiyada rag ka mid oo muxaqiqiinana sidaasay mareen inaan laga badin karaynin ayib wuxuu ku yidhi saaxirka saaxirka tacziir ilaa uu waxaa joojiyo sixirka beentana uu ka noqdo ilan sixirku waa been saaxirka tacziir sixirku ma kufri baa mise waa macsiyo mise tafsiil baa la gelinayaayo qaar kufriyana wuu leeyahay qaar macsiyana wuu leeyahay waa masale culimada isku khilaafsan yihin calaa hada alasaas bay isku khilaafayaan saaxirka wax saxray xukunkiisu muxuu yahy badankood culimadu waxay qabaan ayadoon la tafsiilinin sixirku inuu kufriya inuu gaalnimo yahay waana sida daahirka qur-aanku faa'ideynaya fi suurati lbaqara ayib waxaa kaloo faa'iideynaya xaddiisu inay qatli tahayna waxaa faa'iideynaya camalu saxaaba ridwan ullahi caleyh cumar waa kii wareegtada soo saaray ee yidhi naag kasta iyo nin kastoo saaxira dila markaasaa dad saddex saaxirsaa lagu dilay xafsata bintu cumar iyadana naagtii sixirtay waa tii dishay jariir miyaa saxaabiga isagana isagana macnaa waxa weyaan maaragtay waa kii qisadiisa warinaya ilaas yani dhowr asar baa saxaabada ka sugan oo saaxirka xaddiisu inay dil tahay xaddu saaxiri darbatun bisayf bay la odhan jariir xadiiskiisa asarkii macnaa mawquufka ku ah yani in seef lagu dilo wadaadku marka wuxuuna yidhi saaxirka isaga tacziir halkaas isagu maray ayib tacziir buu yidhi suu u daayo wuxuuna u daliishanayaa nebigu ninkii sixray ee yahuudiga ahaa ee lubayd ibnu acsam ma uusan dilin laakiin way kala duwan tahay oo dee kana lubayd ibnu acsamna gaal buu ahaa aan islaamin sababta nebigu u dili waayeyna tafaasiil fara badan bay culimmadu iyo tacliilaad badan bay ku sameeyaan hadduu muslim yahay oo saaxir yahayna ra'yiga odhanaya sixirku waa riddo iyo islaamkii oo laga baxay marka waxaa loo dilayo waa riddo laakin lifasaadihi baa loo dilaya lifasaadi lanna isagoo muslima ruuxa la dili karaa sooma a aw fasaadin fi lardi ruux hadduu dhulka fasaadinayo waa cunsur xun oo in la dilo waay la dhaafiyo dadka la dhaafiyo waay saxirku waa saas sheekh maxamed bin cabdilwahab aleyh raxmatullahi markuu tirinayay nawaaqid lislaam waxyaalaha islaamka buriya markuu tirinayay wuxuu ku daray assixru macnaheedu waxa weeye sixirku wuxuu ka mid yahay min asbaabi ridda sidaasaadna moodaa inay sawaab tahay alimaam shaafici isagu tafsiil buu gelinayaa nooca sixirka qaar gaalnimo keena qaar aan keenin tafsiil buu gelinaya maana ayib hadduu marka noqdo inuu murtad yahay gaalnimaa loo dili isaga oo haddana aan gaalnimadiisa la xukuminna waa dhici kartaa lifasaadihi in dil loogu xukumo tacziirna waa furanta oo ra'yiga qaarka marka la qabto way macna ayib kadib waxa uu inoogu daray ruuxa sakada ka tegay ee salaada ka tegay ka salla uga tegay wahsi ma aha inuu inkirsan yahay sakadiiyo salaada waajibnimadooda laakiin wuu ka wahsanaya waan tukan doonaa buu leeyahy waan ogahay inay waajib ugu tahay bakhaylnimaa hayso sakada la bixin lahay salaadana wuxuu la tukan lahaya waa iska wahsanaya kaa isagaa wuxuu hi isagana tacziiro intaad soo qabato taariku salaada edbi xarig xabis garaac tukadhe a saasuu maraya sakada ka diidayna isagana ciqaab oo sakadii macna wuxuu qaabi xooluhuu diiday siyaadadooda ha laga soo qaado sakadiina ha laga soo qaado xoog intii labalaabkeedna ha laga soo qaado hala tacsiiro saasuu leeyahy amaa sakada waa sax waxa sakada diida awood dawladda jirta iyo nidaamka jira xoog baa lagaga soo qaadaya waxna waa la saaraya weliba waxaana kutusaya xadiidka abu daawuud min xadiidi mucaawiyat bni xayda rasuulku sal lay waslam wuxuu yidhi waman manacaha sakadii waa faina aakhiduuha wa shatra maalihi cazmatan min cazamaati rabbina sekada ruuxii diida iyadiina waanu ka qaadaynaa xoolihiisa niskoodna waan ka qaadaynaa waa go-aan xagga ilahay ka yimid wa saas manaa yani waxa wey isagiina sekadiina waa laga soo qaadi xoolihiisii kale uu lahaana inta laba qaybood loo kala dhigaa qayb lasoo kaxaysanaya nuun hadduu yidhahdana xadhig baaba loogu dari waa la garaaco ilaan meeshii dawlad baa shaqaynaysa waa dawlad haddii meeshii dawlad ayna jirin oo hadda sida jirtoo kaleeto ruuxiisa ka bixiy ha bixiy kaan bixinaynin ma bixinayo oo meeshii day yani waxa wey ay noqoto ishaafalata noqoto ishaafalata hadday noqoto midda laga hadlaya marka namaan baa taagan sekadii ururinaya taaway midda laga hadlaya macana ayib marka waa tacziir shafra maalihiga laga qaadayo waa tacziir nooc tacziira wa ayib taasi waa mid amaa taariku salaadka isaga in la tacziiro inta lasoo qabto la edbiyo un toban jeeda lagu dhufto la xidho xoogaa la yara cadaadiyo tukan la yidhaahdo maya ra'yigaas waan ku diidannaha wadaadka wuxuuna ku socdaa ra'yiga odhanaya taariku salaadka salaada ka tegay waa muslim wabitaali xad ma leh sida sawaabkaana waxa weeye taariku salaadka salaada uga tegay takaa sunan een tukanaynin waa gaal wabitaali haddii lasoo qabto kufri baa loo dilaya ay riddo qaarkoodna waxay qabaan waa la dilayaa laakiin waxaa loo dilayaa xaddan baa loo dilayaa laakiin waa la tacziiraya waa ra'yi daciifa jiddan waa la dilayaa bay u badayan culimadu ee waxay isugu khilaafsan yihin qaarna waxaa loo dilayaa riddatan oo islaamkii inuu ka baxaya qaarna waxay leeyihin maya waxaa loo dilayaa waa muslim caasi ah oo xad baa loo dilaya waxayna ku kala gedisan yihiin haddii muslim caasi yoolo xad loo dilo marka waa lagu tukan qubuuraha muslimiintana lagu aasi hadduuse murtad noqdo gaalnimo loo dilo markaa lagu tukan maayo baktigiisa gaalada meelahaasaa lagu tuuray meelahaasaa lagu asay gaalada qubuurtooda iyo banaanadaasa laiskaga asay ayib ilan gaalnima markaa loo dilay sida raajixana waxa weye ra'yiga ay culimada taariku salaadka isugu khilaafsan yihin wax xoog badan inuu kaafir yahay axaadiista nebigana ku cad salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah xadiidka jaabir bn cabdillah fi saxiix muslim nebigu yuri salawatu rabbi wasalaamu calayh ina bayna arajuli wa bayna ashirki wlkufri tarku sala bu nabi sal lay slm ninka iyo gaalnimada iyo shirkiga waxa udhexeeya salaada ka tegitaankeeda derbiga isaga iyo gaalnimada udhexeeya waa salaada hadduu ka tago gaalnimadiiyo shirkigiibuu galay xadiikaas waa xadii musaf i saxix muslim buu ku yaala waxaa ka mid a isagana xadiidka buraydata oo marfuuc ah oo ay soo saareen axmed iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyo keyrkood ay soo saareen nebigu uri sal ly slam alcahdu aladi baynana wa baynahum alsala faman tarakaha faqad kafar cahdiga noo dhexeeya annaga iyo gaalada ee na kala soocaya waa salaada ruuxii ka taga waa gaaloobay iyaduna waa xadiid nas ah qur-aanka daahirkiisana waa laga qaadanaya aayadaha qur-aanku waxay muujiyeen ruuxii ilaahay intuu adduunka joogay u sujuudi waayey inuu gaalada raacayo fi akar min aaya baa ilahi subxana watacala ku tilmaamay macnaha ayib saxaabada ijmaacoodina saasuu ku dureersaday cabdullahi ibnu shaqiiq taabicigii waa ka odhanaya kana asxaabu muxammadin sala allahu alay wasalam laa yarawna shayan min alacmaali tarkuhu kufrun ila sala saxaabadii nebi maxamed waxay ahaayeen camal laga tago kuwa aan u arkin inuu gaalnimo yahay ilaa salaada mooye salaada ka tegitaankeeda saxaabadii nebi maxamed waxay u arki jireen inuu kufri yahay axaadiistii nebiga daahirkii qur-aanka ijmaacii saxaabada bal nin la yidhahdo sheekh abulxasan almaribi risaalo uu qoray oo uu ka qoray taariku salaadka wuxuu leeyahay nin uga horreeyey zuhri taariku salaadku waa muslim nin uga horreeyey zuhri ma haya buuri alimaam zuhri waa taabici saqiir ah taabici anas buu arkay baa la yidhahda taabici saqiir ah hadalkaasi hadduu xaqiiqo noqdo wax zuhri ka koreeyo la waayo wuxuu noqonayaa saxaabadii iyo taabiciintiiba inay ijmaacoodu ahaa taariku salaad inuu gaaliya khilaafku dib buu ka yimid marka marka taariku salaad xukunkiisu halkaasuu marayaa tacziir la tacziirayana kuma waafaqsanin wadaadka bal waa la xadayaa tawbad baa la weydiinayaa soo noqolanaya salaada tuko hadduu tukan waayona waa la dilayaa imaa kufran wa riddatan in loo dilo wa imaa xaddan in loo dilo laakiin waa la dili ayib walxabsu xidhiddii watacziiru iyo tacziiriddii marka hadday arrintu tacziir noqoto masalada aan ku darday hadday tacsiir noqoto xad aynan ahayn waxay u noqonaysaa ra'yiga imaamka laabud maa ruuxii macsiyadan galay in la tacsiiro lakin waxay noqonaysaa madaxa muslimiinta iyo imaamka ayaa siduu u arko hadday la qumanaato inuu tacsiirana wuu tacsiiri hadday la qumanaato inuusan tacsiirin oo faraha ka qaadana wuu heli karaya maslaxada kolba buu raacaya leanna waxaa sugan fi saxiixi muslim min xadiidi cabdillahi bn mascuud nin baa beertiisa haweenay intay ugu timid buu wax walba ku sameeyey faasaaba minha kulla shay hayra anahu lam yankixha wax walbo haweenay lagu sameey uu ku sameeyey laakiin umuusan galmoonin intii galmo ka sokaysa o dhan buu sameeyey markaasuu nabiga yii sal lay slam markaasuu rasuul ilaahayow khaladkanaan galay salaadaa markaa soo dhawey khaladkanaan galay nabigu sal lay slam waa ka aamusay salaadii baa la tukaday salaadii markii la tukaday kadib buu u yeedhay wuxuu yidhi manala tukatay haa buu yidhi aayaddan marka ku dul akri waaqimi salaata darafay nahaari wazulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna asayi'aat dalika dikra lidaakiriin salaada oog maalinta labadeeda daraf iyo habeenka qayb ka mid ah xasanaadku sayi-aadka way tiraanoo way tegsiiyaane iska tag baa leed ninkii macnaha muxuu mudnaa in la tacsiiro soo ma ninka dumarka meelaha ku qabqabsanaya hadday dawladdu ka hor hesho soo inay soo qabato oo garaacdo maaha ama la xidho soo ma nebigu kuma samaynayna waa iska sidaayay bimacnaa waxay kutusaysaa tacsiirtu waxay u noqonaysaa ra'yiga imaamka ida shaaa cazar xasab almaslaxa waida shaaa alaqahu wataraka tacziir ayib walxabsu xididii iyo wataciiru tacziiridii iyo edbintii iyo ciqaabidii jaaza waa bannaan tahay bituhmatin tuhma sababteed loo tacziiro ruuxa loo xidho xataa yabiina ilaa uu caddaado alqasdu qasadkii iyo toosnaantii ilaa ay caddaato min rawaqaanin wareegaysigii iyo dhinacyo yani waxway ulaxadki yani waxaa laga wadaa qasdiga hadda wuxuu ka wadaa alqasdu waa toosnida ruuxan marka la tuunsan yahay lama garanayo waxan uu sheegayo ma toosan yahay mise laalaab buu ku jiraa maxaa kala caddayn kara marka ama waa in la xidho ama la tacsiiro si xaqiiqada loo gaadho waljaldu jeedalkii fi tacsiiri tacsiirta dhexdeeda la jeedlo hayru mujaawisin waa midaan dhaafaynin oo ma dhaafi kara way casharan toban oo min aljaldaati jeedalyaalka ka mid a bilburhaani xujada cad darteed meesha waxaa mulaaxado mudan edbinta caruurta la edbinayo macalimiinta iyo waalidiinta iyo waa nafsu shay hadday ka maarmi weydo in la garaaco toban ulood ka badan laguma dhufan karo macalimiinta dhees warkaana macalimiinta la gaadhsi caruurta qaarkood konton ulood baa loo qoraxaya waa cajiib hor ilmuhu khamru cabe waa masalo khalada wa haddiiba tacsiirtii sharciga ahayd nebigu uu leeyahay toban ulood ama toban jeeda lagama badin karayo ilmo yaroo laga yaabo inuusan qaangaadhba ahaynoo qur-aankii sixi waayey seed ku banaysatay inaad ku dhufato labaatan ama soddon ulood waa tajaawuz lxad waay isla khalad waay tarbiyada asalkeeda iyo edbintu asal bay leedahay xataa culimmadu waxay ka doodayaan ilmaha qur-aanka markuu yaryahay ma lagu garaaci karaa mise laguma garaaci karayo kama soo qaad in lagu garaaci karayo laakiin tobanuloo haddaad baasisa hawl adig kuu taallo wa saas man ta labaadna darbiga aad garaacayso waa inuu yahay darban hayra mubarix waa inuusan nabara ka tegayn oo ilmihii dhiig ka keenayn oo uusan dhaawac u geysanayn ila wixii waa edbin tashafi maaha tashafi inaad ka noolaato maaha oo waxoogaa ciilka ku hayo inaad ku celbaxdo maaha ciilka ku hayo inaad ku celbaxdo maaha ciilbax maaha waa nooc waxoogaa cabsiina waxaan xaqiiqo oo jirta mulaxadadaasi culimmada tarbiyada aada uga hadla ilmaha haddii usha lagu badiyo marka dambe wuxuu noqdaa xadhig lama sitaan xataa marka dambe usha ka baqi maayo somayga caruurta qaar saas weligaa waxaa doonta same leanna ushu waa meesha ugu dambaysa carruurta lagu cabsiiyo nabigu sal ly sl ma dhihin ushiina sura meel ay carruurta iyo dumarkuba arkahayaan halkaasaa la rabaa guriga laga lalaadiy wata wata inaad tidhahdo waa soo qaadan laakiin daad soo qaadato un dhagta ku haysa un marka dambe wuxuu dhihi waa tii un weligaaba igu wa sooma yani khaladaadka aan la gelaya runtii ka mid tahay tarbiya xumada ama dugsiyada ha noqda ama waalidiinta qaarkood ay gelayaan bay ka mid tahay marka af shan toban unood wax ka badan maya walisaaxirin saaxirkii wax sixri jiray cazirhu tacziir xataa yattaqiya ilaa uu isdawro oo uu joojiyo alle ka boqo waxaanuu iska daayo oo wayatuuba uu laabto can ukduubati lkuhaani kuwa wax sheegsheega beentooda uu ka noqdo kuhaantu waa kuwan jinka la shaqaystiyo kuwan qeybka ka warramaya iyo suxaradu way gelayaan wahaakada tarku zakaati zakada ka tegitaankeeda aw isalaati ama salaadii ka tegitaankeeda takaasulan looga tago wehsi looga tagaay fiiha dhexdeeda waxaa ahaaday min atacziiri tacziirta xaalay kami- uu ka mid yahay kullu hawaanin dullayn dhammaanteed wax kastoo lagu dullayn karaa lagu samayn iyadoo tacziir ah waa ruuxii sakada iyo salaada ka tegey salaadaynu mulaaxadaynay hada wabillahi tawfiq wsala allahu waslam ala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasallam